hadeer anagu ma hadda ma aanu joojin dhuxusha xilliga aan ka hadlayn hadeer ma aha horey baan loo joojiyey dhuxusha laakiin maanta waxaanu ka hadalnay war-saxaafeedka aanu qabanay wuxuu ahaa maadaama baabuur ay timi dhowr baabuur ah oo hadday idhaahin maayo magaalada soo galay horena hadday idhaahin maayo loo looga hortegay oo magaalooyinka ay kamid yihiin waaciye iyo carmo iyo ufayn saddexdaas degmo iyo guddoomiyaashooda iyo annago hadday idhaahin maayo taageeraynay aanu ka ururinay meesha layihahdo cabagade iyo iyo barookle iyo togagaas ay ka jirayaan dhuxusha aanu u diray ciidan oo laga soo gubay oo dadkii lalasoo xirxiray maxaabiis lasoo xirxiray horena aanu u qaadanay amarkii wasaaradda deegaanka ay bixisay wasaaradda arrimaha gudaha in dhuxusha la joojiyo marka sidaas weye waxaanu haddana waanu adkeynay waxaanu nidhi marka maadaama hadda baabuur baa timi sideed ah oo waxaa la yidhi waxay ka yimaadaan dhinacaas oo dhuxulsida waxay isku qabsadeen wasaaradda waana la cashuuraya iyo la cashuuri maayo iyo hadday idhaaheen maayo waa la garaaxaya marka waxaa soo jeedinay iclaan ah shanta bisha laga bilaabo baabuurkii lagu helo dhuxulsida oo gobolka soo gala ama magaalada boos soo gala ama jidka soo maraba kontarolada waxaa lagu amray hadday idhaahin maayo in la qabto baabuurkii lagu amro lagu helana in laga gubo dhuxushaas magarad marka magaadiidka dhuxusha soo qaada ee magaalada soo geliya mise waa dhuxushii dhammaan ee magaalada taale oo dhan dhuxusha oo dhan dhuxusha oo dhan dhulkii oo abaar ah oo abaari ka dhacday geedihii haddii idhaahin maayo xarena la baabi'inayo oo la gubaayo waxa weeye dhuxul mamnuuc bay ka tahay waddanka horaana loo joojiyey dikreta madaxweyne kusoo baxday waxay kusoo baxday hadday idhaahin maayo wasaaradaha oo dhan baa go-aamiyey
waaya maxaa kusoo aadiyay marka guddoomiye xilligan in dhuxushii aad joojisaan xilligan ma joojin horaa loo joojiyey waa ku yidhi horey baa loo joojiyey laakiin maanta waxa weeye sababta aanu u niri ha la joojiyo waxaanu aragnay baabuur badan oo soo gashay magaalada dhinaca ka timi xawadada aeroboortka xaggeeda ah waayahay marka maadaama dhuxushii la joojiyay sida aad ka dhawaajiseen dhibaato fara badanna deegaanka ay ku hayso abaaro badanna ay jiraan oo xaaluf badan uu jiro oo xoolihiina badanayaan dad dhimanayaan dadkana ay soo xaroodeen maxaa bedel ah loo hayaa dadkii marka waxaa bedela oo loo hayaa saddex arrimood xaabada waa la shidan karaa in xaabada qallashay maadaama hadda aanba roobi jirino dhuxushi dhirta qaarkeed ay qallashay xaabadaas baa la shidan karaa bibigaas baa la shidan karaa makiinada naaftaha baa la shidan karaa kulli waxyaalo badan baa jira hadday idhahan maayo bibigaasta waagi dhaweyto oo la bilaabayo toddobaatan baa lagu bilaabay dollar inay gaadho haddana waxay maraysaa shan iyo soddon marka waa ay dhacday marka waa jiraan dad aan garan karin hadday idhahan maayo ay ku adag tahay ama xagga noloshooda aynan iska iibin karin ama hadday idhahan maayo ka baqaayo inay ku gurtaanin waxaa jira marka aad karti karito oo ka fudud oo sida baxala naafta lagu shubo oo saa loo bambeeya baa jira naftadeena waa jaban tahay waxaa jira xaabada ruuxeeda la shidan karaa laakiin dhuxusha oo la jaraayo dhirtii oo la xaalufinaayo waxa weeye waa mamnuuc weye waaya marka dumar fara badan baa suuqa fadhiista oo ka ganacsada caruur ku biila iskoolla ka bixiya marka maxaad oran lahayd iyaga kuwaas waa u sheegnay dumarkaas waa u sheegnay maantana waa laga soo duubay ribood baa laga soo qaaday waa laga soo duubay waa lasoo arkay caawana waa daawan doontaan haddii ilaahidmo waxa weeye ilaahay qofka khayrka ilahay idinku bedelo dhuxushaas oo xaalufa oo waddanka baabiisay oo xoolihiina la ogyahay abaari inay ka jirto waxaan leenahay istiqbaal helaysaan laakiin meel kale oo ka fiican ka doonta magara waayahay ugu dambeyntii gaadiidka aad sheegteen in dhuxusha ay soo qaadaan maxaa tallaabo aad ka qaadaysaan haddii amarkaas ay jebiyaan baabuurka soo qaadana waa la ganaaxaya marka hore dhuxusha ay sidaana waa laga gubayaa control kastana waxaa la farayaa inay amarkaas fuliyaan oo aan dhuxuli soo gelin magaalooyinka waaweyn ama haddii idhaahan maayo si dhuxusha loo dabar jaro dadka shita oo ku shita meelaha ay ka shitaan oo la gaari karana waa la gaaraya xoogaana waa laga guraya sidii sharcigu ahaa iyagana waa lasoo qabanaya qaarkoodna waa lasoo qabtaa dabaxkabad baa la saaraya tallaabaa laga qaadaya sharciga waafaqsan